waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay xasan nuur xaggaaga haddaan ku hormarno maxaad nooga sheegi kartaa arrimahan iyo inta ay gaarsiisan yihiin gaar ahaan dawooyinkan ay dadku iska isticmaalayaan iskood a bismillah horta waxaa jiri jirtay waaga hore qofka hadduu xanuunsado isbitaal u tegi jiray daktar u tegi jiray ama dhiiga laga qaadi jiray ama waxaa laga qaada saxarada iyo kaada laga qaadi jiray cudurkiisa la ogaan jiray kadib waxaa dhici jirta in daawo loo qoro qofka daawadii markuu qaato haddii uu ku caafimaadana in daktarka dib ugu soo noqdo uu yidhaha daawada ku caafimaaday haddii uusan ku caafimaadin doctore waxawa daawadii weli waxbaan dareensaa markaas daawada in loo bedelo ama daawooyinkada loogu daraa dhici jirta hadda waxaas oo dhan waxay noqotay baa sida bagaashka camal nin walba magaca gooni ula baxo waxay taas soo shaac bixisay daawooyinkii oo magacyada gaarka ah lahaa magac kale naanees loo bixiy naanees waxaa la arki jiray oo loo bixiyo qof bini aadam loo bixiy laakiin waxaa hadda soo shaac baxday in hataa daawooyinka naanees loo yeelo waa tahay waa tahay waan kala qaadqaadi doonnaa laakiin maxaad ka tilmaami kartaa daawooyinka ay dadku u badan yihiin maaragtay iska isticmaalaan si joogto ah waxaa ka mida daawooyinka aada iyo aad ay ukala badan ha ugu badnaatee daawooyinkan anta daweeraha oo la isticmaalay sida tramadoolka oo kale waxaa la yihi karamadool loo baxsida boro waa la yihi kuli shay daawooyinka falarganki iyo ifdariinki diasbamki iyo wixii dhanbo indimoolki iyo dhamaan waxyaabihii oo daroanta daweer loogu talagalay in toban xabo hal shay laiskudo oo la laqo si loogu daroodow waxaa kamid a ifdariinka oo kale waxaa kamid a diasbamka oo kale daawooyin ay xaajeen marka daawooyinkaas magacyadoo dhan waa laga tegay waxaa kamid ah magacyada gaarka ah loo baxsaday kulli shay sheekul kulli waxaa kamid fakata waxaa kamid wambua waxaa kamid karama waxaa kamid kaniinka mugdiga iyo daaweyn aada iyo aad u tira magacyaaaad baad umahadsan tahay aan siiyo dhakhtarka doctore kolley arrimahan waad la socotaa maxaad ugu horeyn ka odhanaysaa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam infact waa wax jiro sida odaga uu sheegahaayo waxna layskama indha tiro waxa dhaqanka gudaha jiro wadanka ka jiro actualiga jiro waa waa way jiraan waxyaabahaas wax badan baa ka jiro laakiin dadka waxaa ugu wacan waa aqoon la-aan iyo wacyigeli la-aan iyo wax badan baa isku aruuray iyo nidaam dawladeeda aan jirin iyo waxbaa isku aruuray laakiin daawadu khatarteeda bay leedahay daawadu waa midi laba af leh haddii dhinaci loogu talagalo wax loogu qabtana way qabanaysaa haddii kale aday ku dilaysaa ku baabiinaysaa si gaara daawooyinkan xanuun baabiyaasha ee hadda uu wadaadka tilmaamayo aada iyo aad bay halis uguleyn xagga systemka neerbaha iyo maskaxda aad bay wax u yeelayaan adaptation xooglana waa leeyihiin oo qofku waa la qabsami karaahu ma joogi karo la-aantooda daraagiisay noqonayaan daawooyinka qaarkood waaba la mamnuucayba w h o waa horaatay mamnuucday ifadiriinka iyo daawooyinka lamidka ah ee beriga horaatana neefta iyo loogu talagala la qaada jira waa horaa la mamnuucay marka waa wax jiro oo ummadda ay sameynayso oo dadku juhalada ay sameynayaan oo waaqi ah laakiin su-aasha waxay tahay waxaan in la sameeyo maxaa keenay taasaa u baahan ummadda yaa u maqan yaa wax tusaaley karo yaa wax u sheegi karo maxaa dhibaata kiimaa karto taasaa u baahan ummadda in la fahamsiiyo waana wax jira maaragtay oaan inkiri karin waaye xitaa heer xayawaanka la siiyo oo dameerada la siiyo kaniniyaal waa wax jiro wey waaqica markaan ka hadlayno waanan inkiraynin laakiin maxaa keena maayo cawska keena maxay tahay taasaa u baahan in wax badan laga hadlo waa tahay aad baad umahadsan tahay nabdoon sabdow waxaad ka dhawaajisay magacyo badan oo loola baxay kiniiniyada oo bilaa dhakhtarka la iska isticmaalo waxaa ka mid ahaa waan biibayaa haddaanan qaldanayn iyo kiniiniga mugdiga iyo waxyaaba noocaas maxaa loola jeedaa micnaha waxa waaye dadka hadda sida dadka shaqada culus qabto sida dhismaha oo kale xataa dhalinyarta qof oo iska soo jeedo rabo asoo socda inuu furto oo kamrigii iyo wix laga isticmaal lahay taasa isticmaal xashiishkii iyo wix maadaama la joojiyay waxay usoo wareegeen dhinacsar mashiiskayaalkii waxaa kale oo aan la yaabeyba oo sida raha camal sida rakaha oo boodbooda camal kaniin la dhahaya waa la sameeyeyba oo dadkii daaweyn bada isku dadanahay waxaartaa sida rax camal ma boodbood maarta caawo dhan ma seexnaya qofka waa isdaroodeynaa daawadii isku daroodeynaa marka waxaa dhacday macnaha markaas ma maxaa maxay tahay kiniinigaas ujeedada loo cabayo marka micnaha in lagu daroogo walebis oo aan la seexanin oo maskaxdii iyo dhan qofkii oo si qof waalan ama iska socdo taas suuragelinaysa ama oo hadii oo uu socdo maanta o dhan caawa shaqule shaqadaas dhan inuu qabto xataa waxaa loo isticmaalaa xayawaankii loo isticmaalay sida dameeraha oo kale biyaha lagu dhaamay macnaha waxaan u fahmay qofkii shaqo culus ay u taalo oo kale si uusan u caajisin ama uusan u xamili kari waayin shaqadaas inuu kaniiniga isku maaweeliyo oo daalka uu isilmaansiiyo a oo micnaha oo awood as markaas uusan lahayn uu ka raadiyo meeshaas ilan waxa uu isticmaala waa daraas hadhowna markii shaqada uu dhameeyo uu dhaco uu soo kicbaayo beri dhan inuu iska seexdo ama waa tahay habeenkii maalin uu jirto aad baad umahadsan tahay doctor arrintan maxay keeni kartaa caafimaad ahaan markaan tusaale ka soo qaadna arrintan oo dadka qaar way jirtaa iyagoo leh waxa kan ma qaban karayo laakiin waa inaan kaniini u isticmaalaa taas ka waran qofka caafimaadkiisa maxay ku keeni kartaa
bismillahi raxmaan raxiim runtii dhibaato weyn bay u keeni kartaa maxaa yeelay jirkan ilaahay baa abuuri subxana watacaala system buuna ku shaqeeyaa systemkaas haddii qalal la geliyo oo waxaan ku haboonen oo galena waa wuu ka baxaya qadka waaliyay keeni kartaa tabardariyay keeni kartaa daciifnimo oo jirka uu daciifo cudurada kale keeni kartaa waana wax aada iyo aad looga naxo maaragtay oo dhalinyarada maanta ay aada u isticmaalaan exactly wax jira wey kaniinayaasha xanuun baabiyaasha ah aada baa loogu fidnoobay oo waxaa dhici kartaba qofka mararka qaarkood la damco in ama la qalo ama la suuxiyo inaysan waxba ka taraynin maaragtay cirbadii ama lagu suuxinayo ama lagu qalayo xanuunka looga baabi'inayo inaysan waxba ka taraynin maxaa yeele waxaa laga yaabaa markaa qalin samaynaysid in hal xab oo cirbadan kabaabin kabaabyada aa ku durtid iyo hal xab oo xanuun baabiya culus oo tramadool oo kale aa ku durtid waxaa laga yaabaa qofkan inuu maalintii isticmaali jiray lix xaboo tramadool inuu isticmaali jiray oo jirkiisa dhanba ay ka badato haba aysan ka taraynin marka dhib badan bay keenaysaa wadnahay waxyeeleynaysaa bareshirka dhiiggay waxyeeleynaysaa keliyay waxyeeleynaysaa aad iyo aad bay halisteeda uleedaha laakiin dadka ma garan karaan dad baa maanta jira aan dhaqaaqi karin ilaa ay qaataan xanuun baabiyaashaas ama tramadoolka ay isku duraan nin baa maalin waxaan usoo gala farmashiya shan iyo toban cirbadood oo tramadool isku duray anaa indhahayga saare waxa laga sheekeynaya ma aha shan iyo toban cirbadood maskax ma laha ilaa shan iyo tobanka cirbadood oo isku dhufto ma soo jeedo marka halis badan bay keenaysaa qofkii ma noolaan karo maxaa le systemkii dhan baa baaba-ay draagiskaas unbuu ku socdaa neervihii dhan baa baaba-ay marka waa aada iyo aada halisteeda u leh oo aan laga fikiraynin laakiin mar dambe la ogaan doono waxaa kaloo aad ay u isticmaalaan oo runtii u baahan in la baraarujiyo odayaasha naftirkooda aada bay u isticmaalaan draagiskaas qaarkood waxyaabaha kaniinigan feegada la yidhahda aada bay u isticmaalaan waana waxyaabaha dadka dhiikarka mamnuuca ka ah bay kamid tahay oo wadnaha maaragtay qofka u garaaca jooji karo dad baa soo gadanaya waxaan daawooyinkan waa la isku dardarayaa intaasoo maadaa la tegayaa hindiyaa la tegaya china la tegaya waxaa leeyahay diglofen intaas kasoo qaad colormitabrazor intaas kasoo qaad ramidol intaas kasoo qaad kaas intaas ifedri intaa kasoo qaad iskuul kaadar halkaniiniga samey baa laleeyahay hindigan lacag buu qaadanayaa intii sunteed baa iskuul kaadaraya waa la keenayaa yaa ka mas-uula mas-uuliyadeeda yaa qaadi kara wey ummadan waxa weye cid u maqan ama jirinba ilaa maa raxima rabbuka mooyaane marka halistu way jirtaa ama ha noqdaan kuwaan ay isku qawiynaan isku xoojinaan ragga ha noqdo oo odayaashu ay aada ugu badan yihiin ama ha noqdaan midaan daraagiska kaleto qofka caajiska iskaga bixina dhahayo dadka nuskoo dhalinyarada maanta ma shaqey karaan ama barooni ha ciyaaraano ama ha socdaano ama ha ordaano waa inay daraagis isticmaalaan marka dhib badan bay keenaysaa wadnahay aada iyo aad wax u yeelayaan maskaxday aada iyo aad wax u yeelayaan systemka dhammaa khaldame marka waa halis aada u weyn wax jira weeye waa tahay aad baad umahadsan tahay nabadoon sabdow dadka daawooyinkan iskood isaga isticmaala ka waran marka aad fiirisay maadaama bulshada aad aada ugu dhoondaloosho ma ammaanayaanoo ma waxay sheegayaan inay wax badan u tartay mise way ka cabanayaan horta bismillaah horta waxa waaye dadka dadka way kala qaybsan yihiin kuwa waxa waaye waa kuwa oo daroogadaas iyo waxaas oo aad ula dhacsanaa jiro oo micnaha aqoon daran ay ugeynayso iyo kuwa aan aan ogoleyn iyo xagga aqoonta waa ka dhisan oo aanba ogoleyn waxaas oo dadka aad iyo aad ula cambaareeyo waxaa leey ninkan waa cayaal kaniini waaye waxyaabaha micnaha bulshada lafteeda waxyaaba badan ee u yaqaanaan kuwa noocaas ah aan ka dhexgalay xitaa daawooyinkan aanan dhakhaatiirta la weydiin waagii hore waa la isku cambaarayn jiray oo qofka markuu qalad galo xitaa waxaa la odhan jiray caawa ma farmasi ayaad ka soo cashaysay ah heerkaas ayay gaarsiisneyd marka ee qofkii daawo iskii u isticmaala oo soomaalidu way dareensanaayeen maanta marka maxaa keenay in dadkii intiisa badanba ay noqdaan kuwa ee daawo ku nool ah horta waanida hore xilliga hogaamiye kooxeedad wixii ka dambeeyey nimanka mooryaanta ah ayaa aada u isticmaali jireen marka haddana farmashiistayaalkii iyo nimanka daawada keenayay oo cid la xisaabtanaysa aan- aanan jirinba waxaa arkaysaa daawoyin aada aqooninba waxay ka samaysan yihin aanan aqoonin oo dhalinyarkaas ti weyn hoos loola hadlaal ahay mukujiifina mukujiifina mise waa kubuubinaa buu leeyahay ibuubo ibuubo leeyahay markaas waxaa waxaa- waxaa loola jeedaa oo waxaa loola jeedaa hubad qofkii shalay la kiciye haddana in la jiifiyo lama rabo waa gartay waa waa shalayna isagaa jiifiyey maantana isaga ayuu ka doonayaa inuu uu daawooyin kala siiyo si uu u istaago oo si- oo qaldan oo siiyo haddana oo la seexiyey la daroogay buu baanyahay waxaa arkay ana meel tuul ahaan tagay cunugaa wuxuu qaatay shan iyo toban xabo oo daaweyn isku dardareen waa gartay markaasaa ciddii u tagay habeenkii een meelahana kismaayo meelahaasu ka yimid shan iyo tobankan in ciddii ku dilcaaday markaasaa ninkii waa wasooxan dhag wiilkii ciddii ooyin maxaa daar inta wadaad waxaa waaye jiniyaad mare saan shan beri markuu soxnaa kadib uu soo kacso hela war ninkaan da ninkaan waa isdaroogay nin dadkaa waxay leeyihin war waxaan darooga waaye adeega ii daaya aniga aan kaa fakada aan kaa fakada ii daa wax ka badan isagaasaa u hadlaya miya haa ninkii seexin lahay kismaayo jira ninkii tuusi lahay waxaasuu ku hadlaa marka waxaa arkaysaa aad iyo aad dadkii oo dhan dhaqankii aa loogu deeray haddana waxa wey waxaa wax weyn ka qayb weyn ka qaadanaya aqoon la-aanta jirta iyo dadkiiba dhaqaatiirtii oo oo daawadii iyo wixii oo oo xadki oo ku hayn lahayna in laga tillaabsaday oo dhaqaatiirta dhan laga tegay aqoontii laga tegay nin walba sida wax uu ku heli lahay oo bas ummadan ee noqota wa nin gaal u adeegsaday iyo nin daawo u adeegsaday iyo nin walba shirkad kastaba waxay rabta isku soo samaysa shirkada waxaa jira waxaaba ka taajirayba oo si gaara u isticmaala hadda farmashiyaasha marka la fiiri boqolkiiba sideetan daaweyn wax leewaayo daraagas leewaayo hadda dabaale aada u fiirsada magacyo badan daawo antibiotica aaday u yihiin ma ku badan farmashiyaas laakiin daawooyinkan kalmao aad iyo aad ay ugu sharaxan tahay bu nooc kasta daawadiisa waa lagu filan farmashiya aan laga helin daawadaas noocaas ee ma jiro laakiin daawooyinka kale caadiga ah, dadka caadiga ay qaataan waa waa wax yar oo la- waxaa la arki karaa noocaas daawo anti- eh, antibiotic ma noocaas ma haya laakiin nooc kasta oo antidabooraha oo antidaraaiska nooc kasta waa haya taasna waxay aad iyo aad eh, sumcad xumo ugu tahay ama dhibaato weyn u keenaysa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarta soo koraysa ah waxaa laga dhigay dhalinyaro aan daroogman wax kale aba ku shaqay karin waa tahay aad baad u mahadsan tahay doctor xanifi waxyaabaha kale ee sida aadka loo isticmaalo waxaa ka mid ah markii farmasiyaasha aad tagto oo kale kaniinigan la yidhaahdo ee rifadiinka oo waxay leeyihiin bulshadu calool xanuunka ayaa loo isticmaalaa arrintaasi ma jirtaa maya maya wax ka jira ma laha rifadiin waa tuberculosis oo loogu talagalay t b
t b da loogu talagalay eh, waana qalab maaragtay eh, eh, qof shumayaa la siinayaa iyo ilmaha yarkaa la siiyaa iyo waxyaabahaas waa iska waxyaabaha waxaan wax magaradka ay meelaha ay la taagayiin mooyaane eh, ma ahan rifadiin waa kiniina culus waaye bacteria aada u culus aan loogu talagalay marka dhibka jira wuxuu yahay haddii waxa maba la yaqaanaba ee dhakhtarna loo tegi maayo wax wax raadsanaana ma laha wax wax kontaroolaana ma laha hadde waxaasuu hadda wadaadka ka sheekeynaya oo kaniiniyaalo oo wada daraago ah kulli wadankay soo gelayaan kasoo degayaan dekeday kasoo degayaan eerboorkay kasoo degayaan cid isweydiinaysana ma laha wax wada mooriyaan ah oo wada qashin ah oo xaaraan quutayaal ah badankooda in wanaagsan way iska jirtaahe waa ummadii horkaca loo wareerisay waxyaabaha la yaab kale waxay tahay bir baan waxaan tagay eh, wadanka china tagay anoo daawooyinka baarayo analysigooda iyo si wax u sameeyaan in fact dhowr warshada markaan tagay baa maalin waxaan weydiiyey qola baan waxaan weydiiyey ka iibinaysa soomaali kaleeto ee daawooyinkan daraagiska ah ee sida ee maaragtay tramadolkaasi waxyaabahaas ka iibinay marka waa weydiiyey waxaan dhahay daawooyinkan see ku iibisaan see ku bixisaan waxay dhahan daawooyinkan waa ognahay doctor inay mamnuuc tahay oo aan liibi karin ilaa warqad caafimaad la keeno mooyaane marka waxaan dhahday soomaaliya nidaam iyo dowlad kama jira see ku bixisaan Eh, waxaa laisoo bixiyey warqad lagu saxiixayo wasiirka caafimaadka magaciisa lagu qoraya oo dhakhtar ah oo laga soo samaystay cabdilashidee laga soo samaystay oo laleeyahay intaasuu daawo wasaaradda caafimaadka ayaan u rabnaa faylkaa la gashanaya anaga warqada aan haysanaa soomaaliya baa naloo ka keenay wasaaradiina habtaala leehay marka waxyaabaha heerka ay gaareen korruptiga iyo qishka iyo khiyaanada iyo ay gaareen caqligaada ma suuragelaysa maaragtay waxaa laga dhigayaa wax dawlad loo wado ama isbitaal loo wado ummadda maskaxdeeda wax laamala inta waa la maanta iyo inta socotay fiicinta waa la maanta badan inta daraagiska ku shaqaysa dhalinyarada iyo inta aana ku shaqayn inta ku shaqaysaa badan waxaasoo dhan waxaa u ahan waa lakabaqid la-aan waa diin la-aan waa jahli waa qofkii aan garanayna waxaa maxay u dhimi doonaa berito marka waa wax jira wey infactory waa idii horaata ee nidaamka wax iska jiri jireen haddii daawadu ninaan dhakhtar ahay maba loogolen inuu qaado daawo dhakhtar uusan soo qorin farmashi lagama qaadan jirin ninkii farmashi ka bixana waa la xiri jiray xabsi baa la gei jiray marka rifidina shubanka laga siiya caruurta iyo howlahan waa howlo maaragtay aad iyo aad loo wadnaxo waxaa loo baahan yahay marka in waxyaabaha dhabta ee keenaysa dadka laga wacyigeliyo waa tahay ugu horeeyo haddaan kaa dhex galo doctore klinigan hadda aad sheegtay in qaaxada loo isticmaalo ama t b-da ee rifadiinka oo bulshadu ay ku badan taho shubanka iyo calool xanuunka iyo loo isticmaalo ka waran haddii saas loo qaato ma dhibaato ayuu keenayaa infacti dhibaato xogl buu keenayaa maxaa yeelay qofkaas lagama yaabo mustaqbalkiisa in haddii t b ku dhacdo laa saamax allah hadday ku dhacdo qofkaas t b lagama daaweyn karo maxaa lay adaptation oo sameeyey jirkiisaa la qabsaday bacteriadii difaaci waa ka dhammaaday waxaweye si kastoo loo siiyo daawo t b wax lagama qaban karo waxaweye jirkiisii waa galay waa waa waa la qabsaday marka dhibkaasay keenaysaa ilmihii yararka maanta waxaa leeyahay shuban ahaayo refetor ii soo qaada laleeyahy shubanka ugu joojina waa waxyaabaha lala yaabay kamid taha ummadda war maxaa iska yashaqaa refetor iyo shuban maxaa iska yashaqaa tuberculose iyo maxaa iska yashaqaa iyo shuban maxaa iska yashaqaa marka dhib weynay keenaysaa daawooyinkan waxay keenaya hadhowdii cudurkii saxda ah markuu qofka ku yimaado inaan waxba laga daaweyn karin oo t b daas kaga dhinto waxba looga qaba karin maxaale maanta waxaad dareemaysaa w o g maalin waxyaabaha kales waxaa kamid daawooyinka badan africa laga isticmaalo dadka waa barteen jirkooda wax lagama qaban karo wax lagu qaban kara ma laha maxaa yeele bacteriada loogu talagalayba waa awoodeedii iskaga celinaysa way isdifaacday klinigaasa la siiya canuga markuu yaraa shubankaa looga baabi'iyey markuu soo roonaaba kaasuu yaqaana waa qaatay islaanta kaasaa dambiisha ugu jirtay lasoo dhacaysaa canuga siinaysaa de hadhow t b markuu ku dhacdo waxaa ku daaweysa ma laha sambabaday u dhacaysa halistaasuu gelaya qofka waxaan siinayaa maadaama umuurahan aad ka mid tahay dadka u kuurgalay maxaad nooga sheegi kartaa waxyeelooyinka daawooyinkan la iska isticmaalayo ay geysteen dhanka hooyooyinka iyo carruurta marka la eego waxaa laga yaabaa hooyo pregnancy ah ama uur leh in laftigeeda daawooyin halisa ay isticmaasho wayna dhacdaa waxyaabaha kugu yaabka badan sidaa horta waxaa waaye dadka sida dotaalkuba sheega waaye haweenka uurka leh xataa dadka kuwa qaar waxaa waxaa lagu abuuray adi hay waxawaaye xijaata ama qofa daawo isticmaalayo qofkan isku oganaysa hooyada madaxa ay xanuunaa maanta dhaar aad madaxa dhan caaw ma seexan karti haye ma seexan karti miya anaa kaliinku waayo maya maya barastamal isu barastamalaa rabaa maya waxaas ka baxda barastamal iyo waxaan wax jiri maa kaliinaan ku waayo mahaya maxay haysaa keen lacag waxaa waxaa kaliinka asaga isticmaaliy u siinaa markaasaa hooyadii ama waxaa laga yaaba inay iska dhacdo waxba la socodaysa ilaa maanta dhan is jirto markaas wallahi kaniinkiisi kaniin fiican waa kaas hurdow aan ka helay markaas waxaa laga yaaba hooyada inay caadaysato iyo nafs ahaanteedii iyada aqoon iyo waxba xumaana ka wadin inay iska qaadato daawadii ay qabatinto inta badan bulshada saas u badan tahay waxaa laga yaaba in oo daawadan ninka isticmaalayo iyo qofka jirayo iyo qofka laga soo gadayo eefa ufiirinba farmashiyahan baakadaha yaal baakadahaas waxay umaleeyaan dadka dhan ba farmashiyaha inay aad u fiican qaar fiicanaa jiro insha allahu tacaala oo dadki aad ilaah ugu baqaya jiro laakiin dad waxaa jira farmashiyaal ama niman oo dadka dhafsata waxaa ugu daran dhalinyarada magaalada joogta oo guryaha kasoo baxaysa oo xataa dadka qaar ee daktar ka dhigteenba daawad aqoone leen an waxaa nalaga gelaya hataa qofka inuu ku doolo waa waxay tahay dhibaato ukeeni jirtaa waxay ukeeni kartaa hooyada oo kale in oo ilmihii xataa dhibaato ku dhacdo in xataa dhiigbax uu ku yimaado oo ninkii uu furmo waayo antatabada inta badan iyo waa fu- waa duciyaa ninka wuu duciyaa waa tahay aad aad baad umahadsan tahay inagoo gebagabada ku dhow eh, waan kuu soo laabanaya waxaan siinayaa eh, doctoorka doctor xanafi waxyaabaha kale ee in la xuso xilligan mudan waxaa ka mid ah markaad magaalooyinka qaar marto ama bulshada aad xuuraansato waxaad arkaysaa waraaqo daawooyin waxyaabaha ugu badan hadda dawooyinkaasi meelaha qaar waxaa ka mid ah daawooyinkan la yihahdo family plan oo nidaaminta qoyska iyo waxyaabaha noocaas la xidhiidha daawooyinkaasi dhakhtar lagama soo qaato waxaa laga soo iibsadaa farmasi iyo meelo lamid ah ka waran iyagu horta maxay yihiin bismillahi raxmaan kaniiniyaashaas family planka waa kaniiniyaasha ugu khatarsan weeye gaaladaana samaysatay waana mashruuc gaalo oo waxaa loogu talagalay in dhalmada lagu yareeyo ama caruurta lagu kala fogeeya loogu talagalay horta asalkiisa waa mashruuc gaalo bis wadata ee caruurta in la yareeyo hal canug iyo laba canug ka badan aan la yeelan baa loo asaasku kaas waaye dadka laftigooda aan kaa dhexgale dadka laftigooda qaarkood wayba kuu sheegayaan markaad farmasileeda iyo la sheekaysato waxaa loogu talagalay bay ku leeyihiin in la kala dheereeyo caruurta dadkana saas way ku ogyihiin oo way ku qaataan
waa sidaasoo maxawey hadde hal la kala dheereeye see u qaadanaysaan see u isticmaalaysaan maxaa u isticmaalaysaan maxaa keena caruurta in la kala dheereeyo waxaasa la isweydiin maayo waxaa imaanaya qalal ku yimaado hormoniska haweenka ka imaanayo ee caadada kadib soo day laha u xanta wareerayo waxaa dhici kartaba qofkaana inuusan dhowr sane uusan uur qaadin baa dhici karta waxaa kaloo dhici kartaba caadadu inay wareerto markay doonto iska timaado waxaa kaloo dhici karto in dhiig furan badan uu yimaado oo gabadha mar alla markay uur qaadaba dhag dhiigii oo soo daafo soo baxaan wixii riximka galay marka halis weyn bay keenaysaa in loo dhawaadan maaha waa mamnuuc family plan in la qaato ilaa dhakhtar ku takhasusay ginecolojiyadaas ee ama dareemay islaantii hadda dhashay mar dhow haddana lix bilood kadib uur qaaday waxyaaba noocaas ama surgery qaliin lagu sameeyey ilmihii lagu soo qalay waxyaaba noocaasoo cases gaar ah mooyaane sideedaba mamnuuc waaye in daawada family blanka la gado oo bobri lagu gado waa mamnuuc waxaa loogu talagalay in meelaha isbitaalada ee dhakhaatiirta gaarka ay bixiyaana loogu talagalay marka dhib aada u fara badan baa ka imaanaya maanta waxaa aada u badan oo aad iyo aad maanta ninkii research ka sameeya uu la yaabayaa dhiciska maanta soomaaliya zaa'id weeye aada buu zaa'id u yahay gabdhaha inta badan uur markay qaada waa soo tuurayaan markaa la xadid ama aa mulaaxisna waxaa ogaanaysaa in boqolkiiba sagaashan waxyaabahaas ay sabab u tahay daawooyin si qalada loo qaadanayo waxaan ku arkay mar aan joogay magaalada jallas baa waxaan ku arkay gabar uur laba biloodle baa waxaa loo qoray cirbado coloro queen ah oo malaria loo qoray lix xabbaa lagu dhuftay markiiba waa soo tuurtay canigu waa soo tuurtay ninkii waa loo sheegay waxaa la warniyo gabadhan saana samaysay maxaa dhacay wuxuu yidhi anigu waxa iga qusay ma lahaa cirbad malaria wuu duray tiri cirbad malaria aan ku duray aniga isla isaga waxaa laga yaabaa labaatan jeer aniga intaan garanayay shan qofood baa caruurta ay kasoo tuureen shan gabdhood baa caruurta ay kasoo tuureen dee markaad tiraha war waxaan ma soconayana waxaa laga qabtane hadda ninki waxa wey adoo nolo noloshaada halis gelinayaaba marka meesha waxaa jira jahli fara badan baa jiro ummaddu waxay u baahan tahay marka la leeyahay wilaayaadka islaamiga mooyaane meel kale wax laga qaban kara ma laha wilaayaadku islaamigu waxay keenayaan in qofkii ehelka u ahaa waxaan uu ka shaqeeyo inuu tuujihaad siiyo maxaa lay dadka waxyaabaha dhan ee nafta loo bixinayo loo dagaalamayo qofkaan maskaxdiisa iyo naftiisa iyo hantidiisa iyo in la ilaaliyo ayaa la raba wax dhan oo loo ordayo maskaxda in la ilaaliya la rabtaa daraagiskan waa daraagis maskaxdaada baabi'ina shanta shay ee islaamka ilaalinaya ka mid tahay marka meelahaas islaamka joogo waa ka mamnuuc qof aan sharca nidaamkaas aqoonin oo aan soo marin mathalan an hadda iiraan aan joogna meelaha aan joogno qof aysan u ogolaanin qeybta caafimaadka wilaayaadka fasax aysan siinin imtixaan baan ka qaadnaa anaa la fadhiisa imtixaan baan ka qaadnaa shee baariisana hadduu yidhaahdo waan soo fadhiisanaa imtixaan practical oralan ka qaadnaa farmashiistana hadduu yidhaahdo waa imtixaana marka dadkii ehelka u noqon lahaa oo ummadda gaag tawjiihin lahaa ayaa meesha ka maqan mas-uuliyaddaa meesha ka maqan marka wax iska dhinta lagama jecla wax la controola ma jirto dawlad la wax baaraysa ma jiro shaybaar lagu baara ma jiro intaas family baleen iyo tallaalo aan jirin iyo wax dhacay iyo wax daroogaay baa saas ummadii loogu xaaqaya cid ka naxaysira ma laha marka faktigal rab waa in laga hadlo waa laba shay waa mas-uuliyadda waa jahliga ummadda in laga saaro iyo qof walba shaqadiis wa maxaa yidhi qofkaan shan caruur ah ninkaan kasoo tuura xaaskiisa islaamka wuxuu ka qabo waa dareemi kartaa maxaa yeele qof aan shaqadiisina hadduu galo isagaa qaadaya mas-uuliyaddeeda qaadayo markaa daawo aadan garanaynin waxay u roon tahay iyo waxay u daran tahay iyo waxay dhibaysay wax kale aad dadkiisida wax ku noqdaan arrinkaa laga raba inaa gudida mas-uuliyadda ku noqonayso marka dhib badan baa jira ilahay ummadda subxaana watacaala ha unaxariisto waa tahay aad baad umahadsan tahay su-aashaada gabagabada ayaan kugu soo laabanayaa nabadan sabdow inkastoo wilaayaadka islaamiga ay ka jirto wacyigelin fara badan oo xitaa hadda dhowaan waxaa la gubay dawooyin dhacay magaalada baardheere saasoo ay tahayna waxaa jira wilaayaadka islaamiga laftigeeda ee ka jira in bulshadu ay iska soo iibsadaan kaniiniyaashan madax xanuunka oo la isku dardaray iyo waxyaaba noocaasa odayaasha dhankooda marka la fiiriyo aad ka mid tahay wacyigelinta guriga ma isleedahay way gabeen ee dadkii aabbayaashii odayaashii iyo waxaan arkaynaa dadka odayaasha ayaga laftooda dhinaca ay kaga jiraan xagga maxaa dhahaa in iy laftooda la wacyigeliyo wacyigelin loo sameeyo aada iyo aad ayay ugu baahan yahin waxaan dhihi karaa laftooda sababtaa waxaa arkaysaa sida datoolka u jira in kaniiniyadan oo oo muqawiyaadka inta badan aada iyo aad ay u isticmaalaan in laftooda laga wacyigeliyo waxaa kaloo rabaa iidan dhinac inay ka wacyigeliyaan oo dadka ay u sheegaan in dhibaatooyinka ka imaanaya sida ilmaha ay dhaleen qoysaska iyo dadka ay mas-uulka ka yihiin in loo ay u sheegaan in dhibaatada uu keenayo daawadan isku dardarka ee dhalinyarada lagu lagu baabiyo waayo gaaladu dhinac kastayna oo baabiinaysaa dhinac haddii dhinacan ay ka kaa kariweysa dhinac kale ubedeleysaa maanta waxaa waxaa maanta aada iyo aad xooga loo saaray in dhakhaatiirta laga tilaabsado oo aan loo baahninba daktar si bulshada loo ciribtiro waayo qofkaan dadkii waxaa loo qabiya dad waashay dhalmada laga yareeyo oo dhalmadiiba aan aan waxba aan tirayn ata awoodda dhan laga lumiyo awooddiis meel cidna ay kulumayso marka waxaan dhihi lahay odayaashii iyagana inay dhinacooda isqabtaan oo dadkii loo jeesto sidii loo wacyigelin lahay loo sheegi lahay in dhibaatooyinka daawooyinkan oo macno la-aanta ay dadka isticmaalayaan in la joojiyo oo laga laga digtoonaado waxaan kaloo jeclaan lahaa in dhammaan nimanka farmashiistayaasha ah ee daawooyinka gada iyagana dawrooyin loo furo la wacyigeliyo oo hoyooyinka iyo laftoodana saas oo kale dadkiina muxaadarooyin ama wacyigelin aada iyo aada u balaana loo sameeyo dadkiina ay ogaadaan dhibaatada meeshan ka socdo waxaan filayaa in wax badan laga qabo walaayaadkan wax badan ay ka qaban karaan culamaa udiinkii aqoon-yahaniintii dhakhaatiirtii odayaasha dhammaanta inta iskaashana in dadkan la cilmiyo lagana hortago waa tahay aad baad umahadsan tahay doctor xanafi waxyaabaha bulshada dhibaatada ku hayay markaan eegno wilaayaadka islaamiga waxaa ka mid ahaa qaadka oo si aada u waali jiray ka hor mujaahidiinta oo xitaa dad dartiisa ay u dhiman jireen sigaarka ayaa ka mid ahaa oo aad la socoto dhibaatada uu leeyahay tubaakada ayaa ka mid a xashiishka ayaa ka mid a oo qofkii lagu qabto fagaaraha ayaa la keenaa waa la tacsiiraa waxyaaba badan umuurahaas ah oo markaad dhex marayso dadku aad bay u badqabaan laakiin markaad eegto dhulka wilaayaadka ka baxsan oo shisheeyaha ama dowladda ay ka taliyaan inahaas iyo waxaa ka jira daawooyinkiiyo iyaguna si caadiya la isaga wada isticmaalayo marka waa maxay dardaarankaga guud hadday tahay bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah iyo bulshada kale ee ku dhaqan maaragtay dhulka ka baxsan ee nagala socda maaragtay idaacadda amaba internetka bismillahi raxmada barnaamijgeedii guud waxa waaye aasaasku waa alla kabaqida weeye qofka inuu ilaahay ka baqo ayaa aasaaska ah marka walaayaadka ragga jooga si gaara qeybta caafimaadka ah runtii way dadaalaan ilaahay kheyrhaasiiyo subxaana watacaala inta karaankooda ah inkastoo maanta iska yaryahayba dhakhtar survival ku sameynaya naftiisa usoo qadimayo inuu meelaha islaamka ka shaqeeyo ama ummaddaa waxu qabto uu aada u yaryahay ilaa maa raxima rabbuka mooyaane waxaan kula dardaarmayaa howlo culus oo mas-uuliyada hayaan inay ilaahay uga baqaan subxana watacaala waxay dhiigooda naftooda u bixina waxay ummadda in la badbaadiyo in la kontaroolo farmashiyaasha in daawooyinka dhaca la kontaroolo in dadka laga wacyigeliyo dadku riqaabo laguma samey karo lama ilaalin karo hal meel baa dadka laga ilaalin karaa meesha haddii lagu guulaysto waa okay wey dadku waa in wacyila geliyo oo qalbiga loo sharxo oo la yidhaahdo waxaan aakhirada adduunyadaada kuseejinaa taasaa muhiimadda ay tahay alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxa salaxa aljasadu kullu wa idaa fasadad fasada jasadu kullu alaa wahiya alqalbu marka dadka in qalbiga lagu shubo diin lagu shubo leera war naftaa miskiinka ha lu goynin waxaan haddaadan aqoonin ma aqaan iska dheg daawadan haddaadan garanaynin maamaa baa jirta caafimaadka iliinu dhahayo haddaadan qofka wax u taraynin ha uga darin haddaadan wax u tari karin ma aadan garanaynin adig dhib ha u keenin inuu maanta qofkii suuxo ama wadnaha istaagaan ama kaadii ku istaagto ama dhiikar ula kao ha uga sii daran adiga marka waxaan ku waaninayaa caafimaadka ilaah habarkay way dadaalayaan inay dadaalkooda laba laabaan oo dadka maskaxdooda in la ilaaliyo kuliyaatu khamsa ay kamid tahay caqliga dadka in la ilaaliyo caafimaadka dadka in la ilaaliyo waa diinta aasaasaadkeeday kamid tahay ha lagu dadaalo in la baaro oo sheebaariisayaasha layska baaro oo alla kabaqida number one ah dadka lagu shubo oo la wacigeliyo oo dowrooyin loo qabto dadku hadday qalbiga ka hagaan wax kale waa ka hagayaan kuwa kaleeto waxaan leeyahay nin walbow hadee berri qiyaama ilaahay baa la kulmaysa adoon qaawano waxba haysanin kuwaan daawooyinka malaayiinta soo dejinayo ee ilaahay aan ka baqayn adduunya mooyaane wax kale aan ka fikiraynin ee intaasoo item oo kala gedisan intay isku soo daraan dadka ku daroogoynayo ogaada maalin ilaahay la hor istaagi doona baa jirta subxaana wa tacaala war ilaahay ha laga baqo subxaana wa tacaala shilin yar iyo doolar yar oo aad samaysid lacag yar oo aad samaysa aakhiradiin ha ku seeginina dadka guud ahaan waxaan ku baraarujinayaa war dhibka iyo rafaadka iyo khatarta daawada intaasa wadnaha istaagaan intaasay ilmaha ka soo dhacaan intaasay haweenka jira yihiin waxaasoo dhan waxaa looga bixi karaa war ilaahay diintiisa inaan wada qaadano oo bulshada bulsho islaam aan ka dhigno kitaabkaas ilaahay shareecada ilaahay diinta ilaahay inaan usoo noqono intaasaan ku dardaarmay wabilahi tawfiiq